Deegaanka dhaxan oo ka tirsan degmooyinka hoos yimaada magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ayaa martigeliya shir dib u heshiisiin ah oo looga gol leeyahay xalinta khilaafaad dhex maray laba beelood oo walaalo ah waxaana shirkaasi ka qayb galay maamulka gobolka Karkaar furitaanka shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland maamulka gobolka Karkaar maamulka degmada Qardho iyo odayaasha deegaanka hadaba ugu horreyn waxaa si wadaajira warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha degmada qardho iyo taliyaha degmada in aynu ka miro dhalina shirkan ilaahayna waxaan ka baryanaa shirka inuu mid miro dhalan noqdo oo hadafka iyo nabadda ee, la doonayo oo hayn- aynu haysanno aynu ku sii xoojinno waxaan rabnaa cid kasta oo nabadda furo u noqonaysa cid kasta oo aqoonta furo u noqonaysa cid kasta oo wadaxaajoodka iyo dhibtaasu in la dhaayo furo u noqonaysa iyada in la soo dhoweeyo cid kasta oo ama daanta ha joogta ama daanta ha jirtee laisleeyahay arrinta caqabad bay ku noqonaysaa ama inay ummadda dariska ah iyo walaalaha ah wax u dhammaadaan ma rabaan cidaana dhagaha laga furaysto shaydaan baan u daynaynaa soo dhowaada ugu dambeyn qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay kulanka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay soona dhoweeyey shirka nabadeed gogoshatan walaalayaal waa gogol nabdeed waxaannu u dhignay haddaannu nahay beesha abdiraxiin shaqaaqadii ka dhacday misir Ee, in lagaga wada xaajoodo inaynu kaga heshiinno gogoshaas sidaasaannu idinku dhignay inta inala joogta oo ehelka iyo tolkaana sidaas baa ku markhaati gelinayna mar waxa weeye laba reeroo baanu nahay oo haddaannu isku dhaqaaqno waxba idinka hari maayaan baanu yiri waa isku dhammaanaysaanid midda kaleetona qaba intaasoo kale reeraha isu jira dagaalkooda dagaal shaashiyaad baa la yidhahdaa